donald trump ayaa khamiistii ka soo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada washington d c ee caasimadda u ah dalkan maraykanka kadib markii uu dacwada ku soo oogay jack smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee maraykanku ilaa afar dacwadood oo heer federaal ah ayaa loo haystaa trump hase ahaatee wuxuu maxkamadda u sheegay in aanu wax dembiya gelin haddaba sidee ayay u dhacday maxkamadayntii trump waa kan maxamed sheekh xuseen oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna nool gobolka virginia madaxweyne trump waa run maxkamad ayaa la saaray sidii maxkamadihii hore loo saari jiray iyaguna nidaamka ahay oo loo saaray dembi waxaana lagu soo eedeeyey ah wixii ka dhacay january six magaaladan washington oo ahayd in la weeraray aqalka cabitaalka runtii maxkamadda waxay ku taallaa bartamaha magaalada d c oo meel aan ka fogeyn aqalka la weeraray marka meel dambuu kasoo galay dabadeedna sidii procedureka u ahaay sida nidaamka u ahaay ayaa la marsiiyey qofka inuu markuu maxkamadda imaado magaciisa uu sheego da-diisa uu sheego kadibna waxa dacwad oo loo soo yani waxa lagu soo eedeey loo akriyo ama inuu qirto ama inuusan qiran marka qofna dembi ma qirto markii maxkamadda la keeno marka turampna sidaas oo kale ayuu ka mid ahaa maaha markii ugu horreysay ee dacwad lagu soo ogo trump haatan waxaa maxkamadaha maraykanka ka socdaa dacwado kala duwan oo loo haysto kuwaas oo qaarkood ay yaalaan maxkamado heer gobol ah halka qaar kalena ay yihiin kuwo heer federaal ah trump waxa hadda maxkamadan loo saaray waxay ahayd wixii january lixdeedii ka dhacay capital hillka dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyey dadna ku dilay taas waaye inuu asigu taageerayaashiisa ay ahaayeen asiga inuu soo abaabulay inuu doorashadii isku dayey in doorashadii lagaga adkaaday inuu isku dayey inuu asigu afgembiyo inuu dadkii yacni doorashada ku sameynayay certificationka inuu hor istaago oo ama cadaalad oo cadaaladda nidaamka uu hor istaago marka waxyaalahaas waxa oo lagu eedeynaya baaritaankana muddou socday marka taas ayay ahayd madaxweyne trump kaftanka magaalada washington d c yaalla waxa waaye in maalinta uu soo galay doorasho tartanka siyaasadda labadii kun ilaa shan iyo tobankii ilaa maantadan waxa dembiye lagu eedeynayo waxa laga qoray haddii la damca in la kaydiyo waxay noqonaysaa libraryga weyn oo congresska uu leeyahay in dhismo qayb kale lagu daro si waxaas trump laga qoray loogu kaydiyo waa kaftanka magaalada yaalla marka taas waxay ku tusinaysaa in ninkan dacwadooyin badan ay ku furan yihiin oo ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto ama heer dad shaksiyan ha noqoto marka waa nin ku caanbaxay dacwo
haatan waa musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga ma ka horsaagi karaan dacwadahaasi oo ma noqdeen kuwo saameyn ku yeesha dhanka politicalka markaad ka eegto su-aasha marka ah ma kasoo dhexbixi karaa xisbiga waxay u badan tahay inuu kasoo dhex baxo su-aasha marka laisweydiinayo waxay tahay xisbiga jamhuuriga oo ah xisbi weyn in dadka hoggaanka u ahaya leadershipkiisa ku jiro in trump sida ay ku celin karaan oo doorashadaas ooga soo dhex bixin ayaa la isweydiinayaa ayadana ma muuqato in taas xal loo hayo xisbiga gudihiisa waayo nidaamka systemka wuxuu yahay system dimuqratic maadaama dadka waxay ka dhadhacsatay ay kugu xiran yihiin cidina kuma hor istaagi karto xisbiga jamhuuriga ayaa u arka in dacwadaha lagu soo oogay trump ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dano siyaasi ahi sida uu v o a u sheegay murshid cabdi baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga khalad kasta oo uu lahaan lahaa madaxweynihii hore ee maraykanku mana dhihi karno yacni waa dembi muuna gelin ma dhihi karno laakiin waxaad moodaa hadda qaabka ay qolyaha dimuqraadigu ay u wadaan dacwadeyntiisa inay ka dhigeen inay u dhigan tahay qaab siyaasadeed oo shaki gelinaysa mujtamaca maraykanka marka wixii dembi uu lahaa ama uu galayba aynu dhihi karnaaba waxaad moodaa maadaama ay ka badbadiyeen in yacni dadkii markaa ay u arkaan dembigiisii hore u galayba inay iloobaan oo ay wixii oo dhan u arkaan waxaan la yidhaahdo political prosecution amase yacni dacwadeyn siyaasadeed ay tahay meeshii ay tu sharciga ka noqon lahayd taana waxaa muujinaya taageerada dadweynaha amase xisbiga jamhuuriga uu weli sii helayo mar kastoo la dacweeyo taageeradiisa sii badanayso marka waxaan dhihi karaa runtii way way way waa ka badbadis hadda dacwadaha noocaas dhinaca kale miyaana jirin dadka kale dhexdhexaadka ah inay iyaga laftigoodu marka madaxweyne dacwadahan badan lagu soo oogo inay ka gaabsan doonaan laga yaabaa in mataqaanaa xisbiga dimuqraadigu iyo dadka dhexdhexaadka ah bas independentga la yidhaahdo qayb kamid a inay ka yaro gaabsato laakiin waxaan aaminsanahay marka la fiiriyo yacni cilmi baadhis fara badan oo la sameeyey dad hore oo xataa two thousand sixteenkii aaminsanaa inuusan soo baxaynin oo taageerayaal u ahaa oo hadda maanta ku qanacsan inay jiraan inuu soo bixi karo marka qoladan dhexdhexaadka ah ee meesha ka bixi doonta waxaa buuxin doonta qolyihii guryaha iska joogi jiray ee jamhuuriga ahaa ama xag jirka ha noqdaan ama dhexdhexaad oo laakiin hadda laba arrimood awgood ama aan la dhacsanayn maamulka hadda jooga ama aaminsan in codkooda waagii uu soo baxay hadday xataa kusii taageeri lahaayeen uu darajo intii ka sarraysa kusoo bixi karay marka rajadiisu maxuma ayaan leh ma laga yaabaa dacwadahan lagu soo oogayo madaxweynaha hore inay kasii cadhaysiiyaan taageerayaashiisa oo xataa ay noqdaan kuwo aan u bislaanin wax kastoo hadhow yimaada waa suurtagal wax walba lama beensan karo aad iyo aad bay suurtagal u tahay inay kasii cadaysiiyaan in waddankan uu galo laga yaabaa constitutional crisis oo uu musharaxa rasmigaa noqdo dembiyadiina qaar lagu helo marka dood dhacdo ninkii musharaxa rasmiga ahaa miyaa la xidayaa mise wuu loo deynayaa uu guulaysanayaa marka waa laba dooroo mid daran haddii uu guulaystana dhammaan waxay u egtaa marka dacwadahan qaarkood in dib looga laaban doono kadib markuu keeno maamul isaga daacadu ah haddiiba xukunno ay soo saaraan maxkamaduhu ma ka hor istaagi doonaan trump in uu u tartamo jagada madaxtinimada ama uu madaxweyne noqdo su-aashaas ayaan hordhigay maxamed sheekh xuseen oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna nool virginia sharciga markaad fiiriso weli aad uma caddo inay ka hor istaagi karto in kale waana su-aasha ugu weyn oo laisweydiinaya ah waa su-aal marka jawaabteeda waxaa laga warsuga hadba maxkamadaha iyo dacwadahan lagu haysto systemka maxkamadaha u degsan siday ula macaamilaan ula tacaalaan muxsin ayaan hordhigay in dacwadaha ku socda donald trump ay saamayn ku yeelan karaan mustaqbalka donald trump ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa iyo in kala aragti duwanaanshaha xisbigu ay saamayn ku yeelato in donald trump ay hadhow ku daba faylaan iyada wax kale oo weyn oo dhaca mooyaane si kasta oo hadda meel kasta oo laga eego musharaxa rasmiga ah ee qofka ugu soo dhowoy afartan pointi buu ka horreeya ama qaar buu konton pointi ka horreeya marka lama filayo qof soo gaari kara inuu jiro markii xataa dhammaantood laga reebo kuwa hadda la doodaya oo laba qof ay isku soo hadhaan ka ugu soo dhowaya isaga soddon iyo lix pointi ayuu ka horreeya marka sinaba ma dhici karta la aaminsan yahay dee wax weyn oo kale oo dhaca mooyaane inuu qofka lagu noqdo musharaxa rasmiga ee tartama falanqeeyayaasha dhinaca sharciga ayaa qaba in xataa haddii maxkamaduhu ay trump xukun ku ridaan in aanay ka hor istaagi doonin in uu u ordo doorashada madaxtinimada